markanna waxaanu gudagalaynaa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegeyno gurmadka degdega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxaasi waxaa cambaareeyey kana tacsiideeyey dhammaan madaxda qaranka soomaaliya waxaana bilowday gurmad degdeg ah oo loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xukuumadda amray in ama faray in si deg dega arrintaa looga gurmado xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo hadlay waxa uu ku dhawaaqay guddi deg deg ah oo arrintaasi ka shaqeynaya waxaana ra-iisul wasaaruhu uu dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka ee galmudug guddigaasi waxay hadda ku howlgelayaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee soomaaliya haddaba xarunta ay hadda ku howlgelayaan oo howl howsha gurmadka deg dega ay ka soconaysa waxaa ku sugan waryahayaga cabdirasaaq xaaji saleebaan oo inooga warami doona sida ay wax uga soconayaan sidoo kale waxaanu fursad siin doonaa dadweynaha soomaaliyeed oo iyana ka qeyb qaadan doona barnaamijka sida ay u arkaan iyo sidoo kale gurmadka loo sameynayo haddii aan ahaan lahayd inay dhiig bixiyaan wixii ay bixin karaan inay barnaamijka kaga qeyb galaan hayeeshee marka hore waxaan telefonka soo gelinaya wariyahayaga cabdirasaaq xaaji saleebaan oo haatanba ku sugan sidaan idiin sheegay xarunta gurmadka deg dega ah ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee soomaaliya cabdirasaaq bal kusoo dhowo barnaamijkan gaarka ah bal waxaad inooga warantaa sida ay u soconayaan gurmadka loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho
cabdishakuurow waxaanu ku sugannahay xarunta wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka oo dabcan laga furay xarunta gargaarka deg dega ay kaga sii dhex shaqayn doonto xaruntani waxay qaban doontaa dadka dadkooda waayey sidoo kale waxaa loo lasoo qoray telefono ay kala soo xidhiidri karaan iyo dadka dhiigga u baahan iyo dadka aan dalka waxba lagaga qaban karin inay u shaqayso marka waa xarunta ay ku shaqayn doonaan guddiga uu maanta magacaabay ra-iisul wasaare mudane xasan cali kheyre
waa gartay marka ka waran shaqada ka socota xarunta hadda aad ku sugan tahay
xaruntani waa xarun wasiirka warfaafinta ayaa jooga guddidii maanta uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu ayaa jooga qaar qiimeyn bay ku maqan yihiin oo cisbitaalada ayay ku maqan yihiin hadda waxaa soo galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa soo gaadhay marka waa xarun mashquula dad kale oo soomaaliyeed oo hadday dhakhaatiir yihiin iyo cid waliba dee way joogtaa cabdishakuur waxaana heegan loo yahay sidii dadkaa dhibaatadu gaadhay inta nool loogu gurman lahaa waa gartay marka cabdirasaaq waxaan jeclaan lahayn bal dadka ay ku suura gelayso inaan inaanu la hadalno intaanu barnaamijka ku guda jirno inaad u tagto aanu ka wareysano bal sida gurmadka uu u soconayo deg dega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho bal cabdirasaaq ka waran ogaanta baaxadda khasaaraha qaraxa iyo sidoo kale dadka dhaawaca ah ee loo gurmanayo ilaa hadda maadaama xaruntii aad ku sugan tahay waxa soconaya
cabdishakuurow xaruntani dhammaan dee guddiga iyo howlwadeenadu dhammaantoodu waa mashquul dee meel weeye maanta masiibaa dhacday cid kasta oo mashquul laakiin goordhow intaan barnaamijka gaarkaa laga bixin ayaan jecelayn mas-uuliyiinta qaar ka mid a aynu nala hadlaan dadkana aan usoo gudbino waayahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay waxau ahaa qadka igu jira cabdirasaaq oo waanu kugu soo noqon doona hadduu eebba idmo waryahayaga cabdirasaaq xaaji saleebaan oo ku sugan xarunta gurmadka deg dega ah ee uu ka soconayo gurmadka loo sameynayo dadkii kuwa xiloobay qaraxii maanta ka dhacay isgooska ex control ee magaalada muqdisho gurmadkaasi dowladaha sida deg dega ah uga jawaabay waxaa ka mid ah dowladda aanu walaalaha nahay ee turkiga madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxa uu maanta uga tacsiyadeeyey qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne erdogan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada waxa uu ku sheegay sida tan waxaan cambaareynayaa weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho oo ahaa weerar argagixiso labadeenna muwaadin iyo sidoo kale walaalaheyga soomaaliyeed ee ku geeriyooday waxaan eebba u weydiinayaa naxariis dhaawacana waxaan eeba uga baryayaa caafimaad deg deg ah ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay madaxweynaha wadanka turkiga mudane rajab dayib erdogan waxa uu sidoo kale intaa ku daray in dadka soomaaliyeed iyo qarankooduba uga tacsiyadeynayo qaraxa dhacay turkiguna uu weligiiba garab taagnaa dadka soomaaliyeed islamarkaana uu garab taagnaan doono madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan dowladiisu waxa ay kol hore oo maanta ah ku dhawaaqday inay diyaarad usoo dirayso soomaaliya diyaarad deg deg ah diyaaradaas oo lagu talagalay in gurmad ay u sameyso dadka ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho gurmadka deg dega waa u soconayaa taleefano ayaa jira loogu talagalay in dadku ay kala xiriiraan dadka ay ka maqan yihiin dadkooda iyo sidoo kale dadka doonaya in gurmadka oo hadda ay ugu daran tahay bixinta dhiigga inay la soo xiriiraan waxaana taleefanadaasi ka mid ah eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo sideetan iyo afar iyo sidoo kale eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo sideetan iyo shan waxaa kaleoo dadku ay kala xiriiri karaan eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba sideetan iyo lix iyo sidoo kale eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo sideetan iyo toddobo waxaa kaloo ay wici karaan dadka doonaya in ay gurmadka qeyb ka noqdaan ama ay dadka dadkooda ka maqan yihiin lambarkan oo ah lambar hormuud ah eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo sideetan iyo sideed waa tahay markana bal weerarkan argagixiso dadka rayidka ah lagu gumaaday haddaba muxuu yahay maxayse kooxdan kooxahan argagixisada ah damacsan yihiin dadka rayidka ah dhibaateynaya haddaba waxaa taleefonka ku jira libaan cabdi cali agaasimihii hore ee telefishinka qaranka agaasimi bal kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee aanu ku falanqeynayno bal gurmadka loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho bal ugu horeyn maxay maxay maxay ka dhigan tahay weerarkan maanta muqdisho ka dhacay
cabdishakuur waa mahadsan tahay ilaan laa ilaa ilay raajicuun marka hore ilaahay subxaana watacaala ha aqbalo oo shuhado ha u aqbalo ummadii soomaaliyeed ee maanta ku dhimatay qaraxaas faasha xun waa uu mid kale oo kamid a degandaabiyooyinkii iyo agadaamooyinkii al-shabaab argagixisada al-shabaab iyo maaragta arxanlaawayaasha iyo duinlaawayaasha iyo akhlaaq laawayaasha al-shabaab oo caado ka dhigtay inay mar walba qarxiyaan dhibaateeyaan dhaawacaan dhabar wareemaan nolosha dadka soomaaliyeedna ay usii bedelaan mid adag oo dunida iyo dadka soomaaliyeedba ugu muuqata midaan la awoodi karin oo sii socon karin iyaga iyo shacabka soomaaliyeed abaalma dhex yaallo waa wax soo jireyna tan iyo markii ay soo ifbaxeen waxay markastoy wiiqmaan ka aargoosan jireen oo ay dhabanahays ku reebi jireen shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba marka wax ay ka dhigan tahay oo gooni ah ma jiraan marka laga reebo inay tahay cadowtooyada oo uun hadba mar marba mar ka dambeysa ay kusii faro xirfad usii yeelanayaan sida ay shacabka u dhibaateeyaan inaad qof shacaba oo meel socdo dhagartid oo dhibaataysid oo dhaawacdid oo dhalinyaro iskooley ah iyo caruur maaragtay dugsiye u timid ama ka socota iyo hooyooyin xoogsi iyo caruurtooda ina biishaan u socda iyo aabbayaal iyo ummad soomaaliyeed oo noloshooda bursanaya inaad mar qura muusano ka dhexridid oo dhibaataysid oo dhulka la goysid adoo qarax u isticmaalaya waa laga yaabaa inay waxooga adkaato laakiin waa waa waxaad samayn kartid maaragtay hadaf softy ah hadaf hadaf ama target sahlan oo la dhibaateyn karo oo keliya u baahan inaad wax qarxa iyo iyo wixii aad ku dhibaatay inaad isku soo aadsatid marka waa mid ka mid a calaamadihii lagu yaqiinay waana waa iyagii iyadii oo ay sii wadeen oon wax kale aan dhihi kara ma jiraan hagardaamooyinkii oo ay habab kale usii darayaan waaye ma aha wax cusub shaamo waan xusuusanaa argaya saamahaan xusuusanaa hotel muraan xusuusanaa qaraxii beledweynaan xusuusanaa october fourteenaan xusuusanaa waqacdo badan iyo munaasabado badan oo waaweyn oo ay dad soomaaliyeed ku hoobteen masaakiin lagu gumaaday caruur ku agoontowday dadkii bulshada indhaha u ahay aan ku weynay wasiiro iyo xildhibaano dad waxgal u aha bulshada u muuqday ay ku quruub baxeen ay ku shahiideen marka waa mid kamida uun falalkoodii ee wax cusub ma aha ilaahi subxaana watacaala imtixaan uun bulshada ay wajahaysa waaye ilaahi subxaana watacaala ha aqbala dadkii dhibaatadu gaartay oo ha u naxariisto kuwa dhaawacan ee dibtu gaartayna ha u booga dhayo waa gartay marka weerarkan sida aad sheegtayba waxa uu la mid yahay weeraro kale oo argagixisadu ay ku xasuuqeen dad aada u badan oo weliba dad rayid ah meelo rayidana ay ka geysteen marka yacni macnaha ka dambeeya in meel rayid ah oo meel dad rayid ay ku sugan yihiin oo weliba xilli dadku ay shaqada usoo wada baxayeen ay ku aadiyaan oo ay dadka laayaan muxuu noqon karaa
waa waa iyagu fiiri iyagu ujeedada ugu weyn oo ay leeyihiin waxa waaye inay numberka ugu badan oo dada dilaan khasaaraha ugu badan oo suurtagalana inay geystaan khasaaraha ugu badan oo suurtagala waxay geysan karaan marka ay arkaan meel ay dadku badan yihiin masjid ama iskuol ama wado la dhisaayo ama meel banaanbax uu ka jiro ama dad socda ama meel nolol ay ka jirto iyaga waxa u tirsan waxa waaye in la yidhaahdo hu waxaa dhacay hoog weyn waxaa dhacay dhibaato aada u fara badan waxaa dhacay wax waxa keligii tartanka ugu jiraan waxa waaye markii horeba sida aan sheegnay inay record sameeyaan marka ay headlineska ka baxaan ee la yidhaahdo alele nabadaa lagu laday caawa dadku nabaday kusoo tooseen shalay magaalada dhibasho kama dhicin qof muslim ah lama dilin qof ilaahay subxaana watacaala u sujuudsan lama dilin hooyo caruur sidata ayaa intay gurigeedii kasoo baxday ayay nabad ku laabatay arday ayaa iskuuladii aaday iyo jaamacadihii oo iyagoo nabad qaba guryahoodii ku laabtay dad ayaa caruur ayaa qalin jebisay oo farxadoodii soo bandhigay oo teesaskoodii difaacday iyo shahaadooyinkoodii qaatay waxa noocaasa iskuula la furay siya maxaa la yidhaahdaa hotela meerebe lagu soo bandhigay ciidana horumar sameeyey dowladda wax wanaagsan samaysay iyaga waxa dhiba oo oo aysan marnaba qaadan karin taas waaye marka ujeedka ugu weyn oo ay leeyihiin ama ujeedada ka dambaysa waxa waaye inay headlineska galaan waana waana waana hadaf dani ah ama ujeedo liidata oo wasakhnimo ah oo liidnaan ah oo diin la-aan ah oo akhlaaq la-aan ah oo insaaniyad la-aan ah in adiga ay kugu dhiiqdo ay kuugu dararto ay kuugu caana badiso in hooyooyin ayay ay goblamaan caruur agoontoodo maanta waxaad arkaysa muuqaalada hooyo soomaaliyeed oo ilmeyneysa oo canugeedii oo darabta ku jira dhaawac uu ka yahay waxaad arkaysay cunug yar oo social mediaha la la-yahay dadkeedii oo laga yaabay in hooyadeed ka mid ahe dadkii meesha ku shahiiday oo ku qurbaxay allaha aqbalo haddii ay saas tahay oo iyadiina iyadoo dhimatay meel taalla oo maaragtay xaaladeedu ay aad ay aada u liidato marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan naxariis daro marka anagu sideednaba kama hadlayno insaan caadiya kama hadlayno dad akhlaaq leh kama hadlayno muslim xalaala kama hadlayno dad bani aadminimada iyo damiirka insaaniyadda meel kasoo gala oo akhlaaqiyaadkoodu ay fiican yihiin waxaan ka hadlaynaa koox qawlaysata ah akhlaaq daran arxan daran maafiyada ka liidata ethics-ka adigu waxaad doontidba soo hadal qaad afkaad doontidba ku hadal diintii aad doontidba soo hadal qaad diimaha samawga ilaahay uu soo dejiyey iyo caraafta iyo halbeegyada iyo dhaqamada ummaduhu ay isku ixtiraamaan iyo tacaaliimta iyo akhlaaqiyaadka ummaduhu ay tixgeliyaan iyo kaljarada iyo berimageydada iyo dadka laga xishoodo iyo waxa la tixgeliyo oo dhan waxaan tixgelinaynin ama waxaan tixgelinaynin oo oo maaragtay diinta iyo maxaan ku yidhahdaa dhuuxeeda oo dhan ka siibatay oo insilaaxu uga dhacay oo oo arxam daran oo aan hade wax tusaale loogu soo qaato oo dhan ba aysan jirin dadka qaar laga yaabaa inay markii al-shabaab iyo al-qaacida iyo daacish iyo waxa lamidka ah maqlaan in diin ay kusoo dhacdo ama ay kusoo dhacdo wax uun diin la xiriira annaga waxaan ka hadlaynaa marka al-shabaab maqashid marka aada daacish maqashid marka aada kooxaha noocaasa maqashid wax kasta oo diin xiriir lana dhinac iska dhig waa inay kugu soo dhacaan wax kasta oo xubaan ah sababtoo ah marka shirkiga iyo in ilaahay lagu gaaloobo laga yimaado waxa kusoo xigay ugu xun ee bani aadam ku kaco waa in qof muslima dhiiggiis la banaysto lagu digto la joogtaysto la caadaysto lagu dhiirado oo layidhaha ilaahayaan ugu dhawaanaynaaho maaragtay caza juntahu wahazama alaxzaaba waxda oo afka lala taago marka waxaan ka hadlayna waa waa koox noocaasa hal hadafay leedahay halkaas halkaas hadaf waxa waaye inay dadka soomaaliyeed oo dhan dhammaadaan Waay, taas waay.
waan dacaynin waayo agaasim liban waa kugu soo laabanayaa fadlan qadka igu jir waxaa kaloo ee, hadda nagu soo biiray ee, sheekh cali maxamuud sheekh cali wajiis oo ee, culimmada soomaaliyeed ka mid ah sheekh cali soo dhowow bal ee, dhinaca diinta marka la eego weerarkan argagixiso oo kooxdan argagixisada ay geysatay maxay diintu ka qabtaa sheekh cali
آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، dhibaatada maanta ka dhacday muqdisho iminka marka hore waxaan leedahay ina lillahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii waa arrin aada looga naxo laga argagaxo آه، mar kaleeto ayaa yacni maaragtay آه، camal argagixisa ah oo aada u foolxun oo aada looga naxo oo dad shacaba oo masaakiina oo arday u badan iyo dad dhali- yacni dhalinyaro iyo haween iyo caruur ah oo dadkii la dhihi jiray birmageyada ahaa oo diinta islaamkana lagu xarimay baa in wax lagu gaarsiiyo oo aan maaragta dagaal meel dagaal joogin oo danahooda adduunyo iyo waxbarasho iyo arrimo ganacsi isaga jira ama jidka iska maraaya baa lagu xasuuqay marka camalkaas hade waa camal ijraami waaye waa camal diinta islaamka aysan marna ogolayn waad ogtihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala ee, inta lagu caasiyo waxaa ugu weyn shirkiga oo isagoo loo shariig yeelo gaalnimaa ugu weyn gaalnimadana waxaa ku xiga qof muslima oo xaq la-aan lagu dilo ayaa ku xigta qaala tacaala alla wuxuu yidhi waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun marka waxa waa dadka muslimiinta ah waxaa laga xarimay akbar alkabaa'ir nabiguna wuxuu yidhi sabta waxa ugu weyn kabaa'irta al-ishraaku billahi waxaana ku xigta naf muslima oo la dilo marka maanta waxaa dhacay walaal waa camal oo oo aada u berberi ah oo xasuuq ah oo diinta islaamkana xaaraan ku ah waana wax laga naxo dadkeena dhammaan eheladii iyo dadkii dhibaatada meesha ku gaartana waa tacsiya islaamkaan u diraynaa Waay.
fasbiruu wasaabiruu waxtasibuu ayaan leenahay sabra ilaa agtiisana ajir xusuusada insha allah dadkaas meesha ku leegana waxa waaye sida nabiguna u sheegay sal allahu aleyhi wasalam hadiya iyo maaragtay iyo waxay ku dhinteen iyo wax lamida marka waa shuhadaa ilahay waxaan ka baryaynaa inuu an yataqabalahum shuhadaa cindahu jala jalaaluh waayo marka sheekh cali een, eh, kooxdan muddo toban sano ka badan eh, aya- ayay dadka eh, sidan u laynaysaa iyadoo diin sheeganayso marka maxaa maxaa maxaa la gudboon eh, si guud dadka soomaaliyeed si gaara culimadana waa sidee doorkooda
wallaahi haddii arrintaas culimmadu way caddaysay arrintaas arrin diin raad kule ma aha diinta islaamku waa diin ku dhisan sida ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka noogu sheegay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan in si eh, maaragtay eh, eh, xikmadu ku dheehan tahay ee dadka diinta loogu yeero maxaasinta islaamka la muujiyo eh, ayaa ayaa asal u ah xataa qofka adiga aad ku iskhilaafsan tihiin waxaa ilaahay u amraya wajaad- yani walaa tujaadilu ahlkitab xataa kuwa gaalada ahay ahlukitaabka ahay oo aan diinta islaamka haysan ayuu ilahay wuxuu leeyahay walaa tujaadilu ahlkitab illa bilatii hiya axsan marka dadkaanu dad maanta aag dagaal joogay oo dagaal ugula dirana ma ahan oo xabad u sitay nimankan laayo xasuuqay dad xuquuq qof ka haystana ma aha waa dad abriye ah oo la laayay marka hadda inaysan diin raad ku lahayn qof walba waa ogyahay xataa kuwa sameeyey laftoodu ha- wadka inatiraayana waa ogyihiin inay dadkaas dad shacab oo masaakiin ay laayeen ay yihiin laakiin sida midkood hadda ka hor ugu yiri anugu maraan weydiiyey mid waa ka imid loo qiso toobakeena dhahay fikirkaas aan yidhi maxaad carruurta iyo dumarka iyo uleysiin ood u qarxisiin markaasu wuxuu yidhi waxaan rabnaa iyagoo ogna inaysan dembi lahayn laakiin dowladda meesha ay joogta ka talisa inaan muujino inaysan amniga gacanta ku hayn marka waxaan idhi waxaa qariib ahaan idhi marka inaad yacni dad aad la dirisantihiin inaad muujisiin inaysan in- amniga maaragtay inaad yacni eh, amni darre inaad abuuri kartiin inaad u muujisiin miyad intaasoo oo boqolaal iyo muslimiin iyo kumayaal oo muslim aad u halaagaysiin marka yacni waa falsafad oo khariban oo diin loo fasiraayo oon diin shaqo ku lahayn waaye waxaan ugu yeeraynaa hadday xarakadii caankeedo leeqin ay tahay iyo hadday wax kaloo qarsoon ay yihiin waxaan maalin kastaba balaajini iska abuurmaysa inay ilaahay ka baqaan ay ka tooba keenaan camalkaas ijraamigana ay ka dhex baxaan oo ilaahay diintiisa usoo laabtaan haddii diin ilaahay dalkan inay ka fidiyaan rabaan dadkan dad muslimiin aha degan dalkaani diintana waa waa maaragtay waa laga ogol yahay inay asluubkii diinta lagu fidi jira ay- ay ay lasoo lasoo laabtaan ay lasoo- kula soo laabtaan ummadoodan aan ugu yeeraynaa diintoodana soo noqdaan waayahay eh, sheekh cali wajiis eh, ugu dambeyn marka eh, eh, sheekh cali een, kooxahan waxay adeegsanayaan dhalinyaro oo dadka isqarxinaya ah kuwa qaraxyada abaabulaya ah eh, dad muslimiina la laaynayaa hadda maanta u dambeysay dacdu badan baa dhintay kuwii kasii horreeyaan ogeen qaraxii afar iyo tobankii eh, eh, oktoobar dhacay iyo eh, kuwii eh, la midka ahaa ee dadka rayidka lagu xasuuqay marka dhalinyarada eh, cadowga adeegsanayaan maxaa iyaga la gudban
wallahi dhalinyarada hadda waxaan leenahay kafa waxaa idinkaga filan intaas in la idin khadeeco oo maalin kasta maaragtay inta wasaayir laydinka duuba laydin yidhaahdo kaalays inaad ugu hergelaysiina ummadda laaya wax diin islaam ay gashaane ma ahan dhallinyaradaas la tadiilinayana waxaan leenahay waxyaabahaas ka jooga oo ilaahay ka baqa iska dhaafa ummadda dadkaas dhashay ama qaraabada la aha ama ehelka loo garanaysana waxaan leenahay iyagana ilaahay ha ka baqaano ilmahooda ha uga nasiixeeyaan waxaas maxaa yeelay ciyaalkan waxaa loogu talagalay in diinta si saxa loo baro oo ay dalkooda iyo dadkooda diintooda anfacaan laakiin inay isu bedelaan inay noqdaan cunsur wax lagu dumiyo oo wax lagula diriro diinta lafteeda lagu tashwiihiyo ummadina lagu baabi'iyo in ilaahay uguma talagelin marka taas maaragta waa waxaa weye waa waajib inay in dhalinyaradaas looga caql celiyo waay
nacam waayahay sheekh cali wajiis ayuu ahaa sheekh cali aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay eh, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadka eh, halkaasi ku dhintayna allaha u naxariisto dadka dhaawaca ahna ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan rabaa inaan kusoo laabto agaasime liibaan haddii uu qadka ku jiro agaasime may maqashaa
waa ku maqla cabdishukuur Eh, bal qaraxan iyo qaraxyo kale oo kooxahan cadowga ay geysteen oo dad badanoo rayida ay ku laayeen eh, inkastoo ay soo laalaabteen haddana maxaa laga baran karaa soomaalidu maxay ka baran kartaa
wallaahi cabdishakuuro soomaalida waxyaabo badan hadda dadka soomaaliyeed hadda waxay waxay u muuqdaan inay bislaadeen inay wax badan ogaadeen inay hadda sidii hore aada iyo aada uga baraarugsan yihiin uga feejigan yihiin uga necab yihiin argagixisada oo mar walbaba ay necbaayeen hase yeeshee duruufo kala duwan iyo cadajuglayn iyo xaalado eh, kala duwana soo maray mararka qaarkood laga yaabo inay jirtay inaan sidii la rabay aan dadku ugu- ugu kacaynin ama sidii la rabay aysan eh, uga dhiibinaynin eh, dhibka ay geysanayaan Eh, dhacdadan iyo dhacdadii kale ka horreysay ee october fourteen oo labaduba xanuun badnaa kuwo kaloo xanuun badanna way jireen oo kasii horreeyay laakiin waa siday u kala dambeeyeen aa laga yaaba inay u kala xanuun badnaayeen Een, waxayna tuseen oo ay dadka soomaaliyeed banaanka usoo saareen how brutal kooxahani ay yihiin waxshiyiin iyo bahalo iyo dugaag een, arxam daran oo aan wax ay ka naxayaan aysan jirin oo aan akhlaaqiyaad iyo eh, insaaniyad iyo xurmo dhiig muslim iyo rayid iyo hooyo iyo waayeel iyo caruur iyo arday iyo birmageyda noocu doona ha ahaadee aan xushmaynaynin marka waadigi kawarhayo oo weerarkii october fourteen ee laba kun iyo toddobiyo tobanka dhacay dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed dal iyo dibadda meelay joogto waa ay eh, isu soo baxeen waxay muujiyeen dareenkooda ay uga xun yihiin uga dhiibinayaan si cad oo aan gabasho iyo laalaada lahayn ay u dhaleeceeyeen dadka ugu gurmadeen Eh, sanadkaas waa adiga xasuustaa in ka badan shan milyan oo dollar ayaa gurmad ay dadka soomaaliyeed soo ururiyeen guda iyo dibad meelay joogaanba loogu gargaaray lagu caawiyey dadkii waxyeeladu gaartay iyo qoysaskii eh, laga baxay oo dadku ka dhinteen Eh, ka Way.
naftarkiisa sidii kala duwana oo daraanka bulshadu islamarkiiba u isgaaray Eh, guddiyada la saaray iyo kuwa isxilqaamay ee dhalinyarada iyo dadka bulshada dhaqdhaqaaqa lexba waa kuwii dhiigaga shubay waa Way.
kuwii habdheer ku hadlay oo Way.
muujiyey inay eh, waxaan yihiin wax ah, argagaxle marka dadka soomaaliyeed eh, dabcan iyagu ma aha cidda xil saaran inay eh, fulin sameeyaan laakiin dareenkooda wuu soo jeedaa Way.
dacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay dhacayna waxay naftirkoodu na tusaayeen inay dadku intii hore ka baraarugsan yihiin oo ay meelaha qaarkood iyagu gacanta ula tagaayeen kuwo ah, argagixisa oo adiga ah, wax u dhimaayay ama ah, dhibaato geysanayay Way.
meelaha qaarkoodna iyagu ay soo ribood garaynayeen oo ay hay-adaha amniga la wadaagayeen Way.
xogaha ku saabsan dhaqdhaqaaqooda waaya agaasime ugu dambeyn eh, toban sano ka hor sanadkii laba kun iyo sagaalkii eh, qaraxa ay argagixisadu geysteen waxaa lagu di waxaa lala beegsaday goob ay ardaydii eh, jaamacadda banaadir eh, ay- ay ku qalin jebinayeen sidaasi la mid a qaraxii maanta dhacay eh, eh, eh, waxaa uu eh, eh, eh, eh, ka dhacay meel dad badanoo rayid ay joogeen sidoo kale arday ka mid a ardaydii isla jaamacaddaasi oo aad u badan ayaa ku dhintay marka eh, bartilmaameedsiga rayidka gaar ahaan dadka waxbaranaya yani kooxdan soo s- m- soo uma muuqata kooxaan dadka kala saarayn maxayse maxayse tahay
Eh, waa maasanta cabdishakuur em, ma- ma- qormo iyana koobanaan arrintaas ka sameeyey maanta oo oo ku saabsan shabaab iyo banaadir laakiin ogow jaamacadda banaadir iyo shabaab oo keliya kuma koobna Eh, waa shabaab iyo shacabka soomaaliyeed iyo shabaab iyo institution kasta oo soomaaliyeed tusaale kastaad soo qaadan kartaa waxaad tusaale usoo qaadan kartaa hotel s y l waxaad tusaale usoo qaadan kartaa hotel jazeera waxaad tusaale usoo qaadan kartaa maaragtay meelo kale oo oo saasoo kale ay u weerareen mar iyo labo iyo saddex iyo afar iyo ka badan tusaalaha inuu ugu dambeeyo un baan usoo qaatay adiga xasuusta laba kun iyo iyo iyo sagaalkii bishii december saddexdeedii qarax ayay ku dileen wasiiro iyo mas-uuliyiin xukuumadeed iyo mas-uuliyiin jaamacada ka tirsan iyo ku dhawaad labaatan ka tirsan ardaydii qalinjebinaysay oo caasimad u badnaa dadkaas waxaa ku jiray doctor shahiid allah u naxariiste oo wiilkiisiina mar dambe ay qarax kale oo laba kun iyo lix iyo tobanka ay ka geysteen hotel naasahablood isagana ku dileen allah u naxariisto doctor ducaale waxaad xusuusataa maanta haddana ku dhawaad labaatan arday oo kamid a ardaydii jaamacadda inay qaraxaas ay ku dileen oo ay maanta iyagoo bugaagtoodu wata iyaga iyo bugaagtooda iyo dhiigooda ay isdhex galeen oo isku milibeen jaamacadda waxaa waxaa hadda guddoomiye ka ah iyo maamulkeedaba doctor biday oo hore u ahay mas-uuliyiinta jaamacadda iyo macalimiinta uga mid ahay isagoo weliba de ay weli ku leeyiin dhaawacyadii shaam oo kasoo gaaray ayuu haddana wuxuu sii waday geediga iyo socdaalka tacliimta iyo maxaan ku yidhahdaa faafinta aqoonta iyo isagoo aan dagaalkiisu uu yahay keliya qalin iyo inuu jiilal soo saaro maanta waxay haddana dileen dadkaas a arkaysid marka iyaguna jiday hayaan galgabada qorbadu waa taas iyaguna jiday hayaan oo ah inay nolol badbaadiyaan mid kamid a ardayda maanta oo buwaag buwaag buwaagtii u watay mid kamid a ardayda meesha ku ku shahiiday oo laga yaabo inay gabarna ahayd maybe gabar iyo wiil wuxu doonaba waxaa ku tiilay inuu nersin baranayo qaybta surgeryga weliba inuu inuu inuu kusii takhasusayay baajkii ama dufcadii shanaad inuu ahaa qofkaas meeshaasay ay u badan tahay inuu halkaas ku shahiiday oo ku nuqdaayo isaga taargetkiisa wuxuu ahaa inuu dad soo dhaawacmi doono ama dad dhibaato kala gaari doonto badbaadiyo noloshooda qaliinkooda iyo safetigooda ka shaqeeyo kanna wuxuu wuxuu usoo qalab qaatay oo bambooyin loogu soo rakibay oo niman kaloo mujrimiin ah oo maaragtay maalimiinuhu ay kusoo carbiyeen inuu halkaas noloshu ka jirto iyo dadkaas mustaqbalka higsanayo uu dukun daakum ka dhigo oo dhulka la gooyo marka labadaas dariiq midba meelu ku shubaa laakiin waxaan nasiib aan aan kolley ognahay ilaahay subxaana watacaala inuu kala yaqaano qof walba iyo waxa uu ku fikiraayay iyo qof walba iyo wuxuu galabsaday iyo wuxuu kasabsaday labadoodiiba caawa dhulkay ka hooseeyaan labadoodibana la dilihii iyo kii wax dilay oo daalimka ahayba ilaahay hortagaa isaga cadaaladiisa ku qaadi doona marka waxa kaloo muhiimka waxaa waaye al-shabaab iyo argagixisada iyo qof kasta oo oo laalima hoosaa ilahoo cadow cadow cadow ah ama maaragtay isku dayaayo inuu dad uu ka bacan yahay oo ka daran yahay dhameeyo o dhibaateeyo isaga unbaa qoomamada iyo shalaytada ku dambeynaysaa isaga iyo dadka kale u taargetgaraynayo dulminayo dadkaas oo hanayo shacabka soomaaliyeed waa malaayiin al-shabaabna waa shirdiba qaliila ama koox yar oo oo maxaan ku yidhaahdaa gacankugabadaho dhuumad ah oo dhagarta keliya ay tahay waxa ay ku caalamaalaan oo ay sameeyaan marka labada daaroodba iyaga khasaarada ku dambeynaya keliya waxay waxaan waxay noqonayaan taariikh ayaa camalkoodii iyo ajashoodii intaas ku ekeed marka waxaan rajeynaya ilaahi subxana watacaala inuu naxariisto kuwanina waxay ku dambeyn doonaan meel hoog iyo iyo maaragtay tusaale xun ayay had iyo jeer taariikhda ku noqon doonaan ilaahay qaado waayahay aad iyo aad ayaad umahadsantahay waxau ahaa agaasime liibaan cabdi cali oo si toosa barnaamijkan oo aan uga hadlayno gurmadka deg dega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho inoogu waramayey dadka doonaya inay gurmadka sameeyaan oo ay la xiriiraan guddiga gurmadka deg dega ah iyo sidoo kale dadka ay dadka ka maqan yihiin waxa ay si toosa ula xiriiri karaan taleefon nambarkan oo ah hormuud eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo afar eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo shan ama eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo lix ama eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo toddobo dadka doonaya inay barnaamijkan nagala qayb galaan iyaguna waxa ay si toosa inoogala soo xidhiiri karaan taleefon nambarada idaacadda oo kale ah siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo labo siddeetan iyo lix toban toban iyo lix oon isku soo noqon doono haddii aybadu
dadkeenu dadkeennu ma dhoohan yahay miyaan dhaayaheennu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay dadkeenu dadkeennu ma dhoohan yahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay siday u dhammaynayaan dhalankiiyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeenna u daadiyan way siday u dhammaynayaan dhalankiiyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeenna u daadiyan way waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhig lahow kacay damiirku intaanu dhiban dukeenna difaacane dhalinyarooy kacaa waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhiglahow kacaa damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhalinyarooy kacaa halkiyaan ku dhalanayo dalkii hooye eewana dhararna habooqano hadeena ku dhexen miya halkiyan halkiyaan ku dhalanayo dalkii hooye eewana dhararna habooqano hadeena ku dhexen miya dhibaato intaan marniyo wixii dhanka faaris xigay taariikhda inoogu dhigaa xusuustuuna yaanay dhumin way dhibaato intaan marniyo wixii dhanka faaris xigay taariikhda inoogu dhigaa xusuustuuna yaanay dhumin way waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhiglahow kacay damiirku intaanu dhiban dukeenna difaacane dhalinyarooy kacaa
waayahay waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegeynay gurmadka degdega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgoy ee magaalada muqdisho waxaa xusid mudan dadka doonaya in ay gurmadka ka qayb noqdaan ama dadka ay ka maqan yihiin eheladooda waxa ay la xiriiri karaan taleefankan loogu talagalay gurmadka degdega ah oo ah eber lix xal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo afar eber lix xal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo shan ama eber lix xal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo lix ama eber lix xal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo toddobo oo ah lambar hormuud ah oo loogu talagalay in dadku ay kula xiriiraan guddiga gurmadka degdega ah ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre markan waxaanu eegi doonaa bal tirakoobka khasaaraha ee qaraxii maanta ka dhashay ha yeeshee waxaanu eegaynaa xarunta uu gurmadku ka socdo waxaa toos ugu jira wariyahayga cabdirasaaq xaji saleema cabdirasaaq may maqashaa cabdirasaaq waanu ku soo noqon doonaa yeeshee waxaa ila jooga cabdiqaadir cali axmed cabdiqaadir shacab oo la socday sidii ay maanta wax u dhaceen iyo weliba tirakoobka khasaarihii ka dhashay qaraxii kooxaha cadowga argagixisadu ay ka geysteen ex control afgooye ee magaalada muqdisho cabdiqaadir bal ka waran khasaaruhu intuu la egyahay cabdishakuur aad maadsan tahay khasaaruhu weli si cad looma sheega laakiin niis hordhac ayaa lasoo saaray oo ka kooban isbitaaladii maanta la geeyey guud ahaan magaalada muqdisho haddii aan ku warran isbitaalka somalia sudanes waxaa la geeyey ilaa iyo shan iyo toban ruux waxaa la sheegay in hal qof oo dhintay oo macnaa miid ahaa shan iyo toban kale ay dhaaw ahaayeen isbitaalka digfeer waxaa laga ilaa iyo soddon iyo shan qof oo dhaawac ah ilaa iyo saddex dhimasho ah halka kalkaal lageeyey toban qof oo dhaawac ah isbitaalka madiine oo maanta dadka ugu badnaa qaabilay waxaa lageeyay ilaa iyo konton iyo laba qof oo dhaawac ah ilaa iyo sidoo kalena toddobaatan iyo saddex qof oo dhimasho ah isbitaalka daarashuuf waxaa lageeyey lix qof oo dhaawac ah halka isbitaalka shaafi lageeyey sideed qof oo dhaawac ah Ee, liiska hordhaca waxaa ku jira ilaa iyo toddobaatan iyo toddoba qof oo dhimasho ah iyo weliba ee, boqol labaatan iyo lix qof oo dhaawac ah laakiin ee, laga yaabo inay ku darsoomaan liiskan waa liis kooban oo hordhaca Ee, waxaa lasoo xaqiijiyey guud ahaan isbitaalada la geeyey laakiin tiradan kale ee dhaawaca waxaa laga yaabo in dhaawac daran ay ku jiraan iyo weliba dad kaloo la la-yahay Ee, guddigiina shaqadiisa way- way wataa ilaa haatan laakiin waxa hordhaca oo ay ku tilmaameen ilaa iyo haatan tirada la haayo saxda ah ay soo bandhigeen marka warbixintan waxaad ka ma warbixin isbitaaladu ay soo saareen amase guddigii ayaa warbixinta soo saaray Ee, warbixin guddiga soo saaray waa hordhac wa- ilaa ay- waxaa lasoo qaybiyey qayb qayb ayaa loo soo aruuriyey isbitaalka walba inta la geeyey inta dhaawac ku- lagu geeyey inta dhimasho ee, lagu soo arkay oo lasoo tirkoobay Ee, laakiin waxay sheegeen in tirada intaas ay kasii badan karto oo la sheegay in weli aan lahayn dadka qaarkood iyo dad kaloo dadkooda raadinaya la helay weli waa gartay marka meesha ay wax ka dhaceen ka waran m- meel see ah ayay ahayd khasaaraha intaa la eg baaba ka dhashay runtii eh, maadaama eh, khasaaratu waxaa badiyey qamin jimcihii waa la maqnaa oo jimcihii shaqa ma jirin Eh, shalo oo oo maanta oo oo sabti ahaydna dadku shaqooyinkooda iyo iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashada iyo goobihii ganacsiga dhammaan la furayay Eh, waxaan ognaa waddadaas eh, awal waxay ahaan jirtay mid caadi laska kala goosho laakiin haatan waxaa la xiray waddadii eh, dheereed oo ilaa eh, aadaysay afgooye maadaama waddada dibdhis oo ka socdo marka eh, saakay eh, iyadoo shalay dadkii maqnaa maantana waxaa iskaashaday dadweynihii fara badnaa soo baxaya iskaashaday oo usoo Ah, jirmaaday usoo qaar shaqada jirmaaday.
usoo baxayay Marka- qaar waxbarashada usoo baxayay marka qaar gaadiidka inta badan dadka waxay ku dad rayid ah weliba u badan caruur iyo hooyooyin la ogyahay in eh, ka yimaadeen qaybta eh, eh, eh, ceelasha biyaha maadaama meel oo shaqadoon marakacayaal ay ahaayeen ku dhowdahay marka muqdisho waa meeshii laga soo gelaya loogana baxaya subaxi marka meeshaas jaam fara badanaa ka jiray mashquul Eh, badan allah u naxariista inta dhimatay eh, inta ku dhawantana allah ha caafiyo Waay.
laakiin eh, masiibadaas waxay ahayd mid saddexaad oo aan ognahay labada kun toddoba iyo tobankeena uu dalkan ka dhacay masiibo kale oo kooxda argagixisada al-shabaab ay ku laayeen dad gaaraya kun laakiin haddana waa maalin kale oo murug oo ah muruga leh oo oo dadkaas ay saameynta ku yeeshta laakiin dadka rayidka waxaa ilaah ugu baryana inta ku dhimatay inuu ilaah caaf- eh, naxariista janna eebba siiyo intii kalena dhaawacantane ilaahay caafimaad deg dega siiyo waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay eh, cabdiqaadir eh, taleefanka waxaan ku laabanayaa xarunta eh, gurmadka degdega ah ee magaalada muqdisho oo uu ku sugan yahay wariyahayaga cabdirasaaq xaaji saleebaan Eh, cabdirasaaq bal haddii eh, uu- uu qadka ku jiro waan la hadlayaa balse eh, dadka sida tooska ah barta bulshada ee facebook ee noola- ee noogala socda qaarkood ayaa aragtidooda eh, kasoo dhiibtay eh, weerarkan waxshnimada ah ee kooxaha argagixisadu ay geysteen waxaa ka mid a maxamuud maxamed cabdikaliil oo yidhi allaha u naxariisto dadkii masaakiinta ahaa ee maanta kooxaha cadowgu ay eh, ku xasuuqeen magaalada muqdisho Eh, bilcaan ina ibraahin eh, ayadana wa- waxay leedahay allaha u naxariisto intii ku dhimatay eh, qaraxaasi inta dhaawac ahna allaha caafiyo cabdirasaaq xaaji saleebaan ayaa wariyahayaga eh, waxuu ku sugan yahay xarunta gurmadka degdega ah ee ee- ee wasaaradda gargaarka eh, iyo maaraynta masiibooyinka soomaaliya oo guddi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ku shaqeynayaan cabdirasaaq bal maxaa ka soo kordhay eh, xarunta gurmadka degdega ah
cabdishakuur ow een, maanta een, soomaaliya guud ahaan amase caasimadda muqdisho maanta waxay ahayd maalin naxdin iyo murugo badan oo waxaa dhacay qarax saamayntiisa leh dad fara badan ay ku dhinteen guddi baa la magacaabay guddidu waxay ku shaqaynaysaa oo ay ilaa haddada ay shaqadooda ku jiraan xarunta kumeergaarka ah ee ku dhex taalla wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka marka cabdishakuur ow guddigu laba qaybood ayay isu qaybiyeen waxa ay isu qaybiyeen qayb alaankaa ku maqan qiimaynta intuu qaraxani leegyahay inta ku dhimatay inta u baahan cisbitaallo dibadda ah oo loo qaado iyo in meesha ku sugan een, xaruntan aan hadda joogo oo shir ku socdo waxaa xusud mudan in ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalku uu daqiiqada ka hor ka baxay xarunta uu soo gaadhay oo soo kormeeray isagoo u kicitimay xagga cisbitaallada een, magaalada muqdisho ku yaalla si uu usoo kormeero een, dadka xanuunsanaya marka een, xaruntani een, markaan isku soo wada duubo waa xarun heegan u ah in ay u gargaarto dadkii maanta ka soo gaadheen masiibadii ka dhacday egaskatron waa gartay marka dad doonaya in eh, ama gurmad bixinaya ama dad ay ka maqan yihiin ilaa iminka xarunta ma soo gaareen gurmadka xarunta iyo shaqada ka soconaysana intee la egyahay
cabdi shakuur xaruntu isla markiiba waxay ka howlgashay in ay fuliso amase ay shaaciso telefono dadka gurmadka bixinaya haddii ay dhaqaalo tahay iyo haddii ay dhiig tahay iyo sidoo kale dadka ehelkoodu ay ka maqan yihiin ba horta telefono laga heli karo ayaa guddidu ay shaaciyeen warbaahinta qarankana sidoo kale waa laga sheegay bejadka warbaahintana waa lagu daabacay marka guddida telefonadooda waa la soo wacaya oo aniga laftigayga ayaa arkayadoo aad loo soo wacayo marka waa laga jawaabayaa teleefanadana dadkana waa la taakuleynaya waana la caawinaya waxaa xusub mudan cabdishakuurow in dad dee googo'ay oo dee guryahooda intay ka yimaadeen hilibkooda uun googo'ay oo aan raqyo ruuxtoona lahayn iyaga laftigoodu aan dee la ogeyn inay nool yihiin iyo inay dhinteen aan la kala saari karin marka xarunta dhakhaatiir aqoon-yahano xildhibaano wasiiro cid weliba way joogtaa bulshada rayidka sidoo kale dadka kale ee samaha jecel amase dadka taakureynaya iyaguna way soo gaadhayaan marka waa habeen ay ugu talagaleen dadka muqdisho ku nooli intooda waxgaradka ahi inaanay seexan sababtoo ah siddeed iyo labaatanka diseembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxay u ahayd muqdisho maanta amase guud ahaanba soomaaliya maalin xanuun badan marka loo fiiriyo amase a ugu dhiganto oo kale maalintii afar iyo tobankii oktoobar
waayahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waxaa waryahayaga cabdirasaaq xaaji saleebaan oo ku sugan xarunta gurmadka deg dega ah ee loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxaas oo dad badan oo rayid ah oo sida warbixinta horudhaca lagu helayo ay sheegayso in ilaa toddobaatan iyo toddoba ruux ay ku geeriyoodeen tiro intaa ka badanna ay qaraxaasi ku dhaawacmeen oo kooxaha argagixisada ah ee arxanlaawayaasha ay geysteen gurmadkaasi soconaya iyo weliba dadaalada ayaanu sii eegeynaa dadka doonaya inay nagala qayb galaan oo aragtidooda ay dhiibtaan waxay nagala soo xidhiiri karaan teleefanada idaacadda oo kale ah siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo labo siddeetan iyo lix toban toban iyo lix iyo sidoo kale siddeetan iyo lix toban toban iyo shan dhegeystayaasha sida tooska ah hadda inoo dhegeysanaya waa ay nagala soo qaybgeli karaan barnaamijkan sidoo kale dadka baraha bulshada si gaara facebooka sida tooska ah inoogala socda ayaan iyana aragtidooda eegi doonaa hadduu ba'idmo marka aan ku laabanno dadka hadda qadka ku jira ayaanu eegaynaa halow waxaan qofkaas qadka ayuu ka baxay dadka dowladda turkiga ayaa ka mid a dowladaha u soo gurmaday dadka soomaaliyeed qaraxani uu saameeyey bal markan waanu eegi doonaa turkiga oo diyaarad soo dira ha yeeshee dhegeysta ayaa qad ku jira halow halow hawlaal magacaaga halkaad naga soo wacayso hawlaal magacaaga halkaad naga soo wacayso magacayga walaal waa jaamac xasan cabdi oo jooga magaalada muqdisho aadika soo waca walaal waa gartay marka bal ka waran bulshada aad ka mid tahay sidee waxaa dhacay ay u arkeen doorkiinuna waa sidee
run ahaantii bulshadu aad ayay arrintaas uga naxeen doorkeennana khaasatan dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho doorkeenna aan ummadda soomaaliyeed a u qabanayno wax allaala wixii noogala baahdo dhiig haddii oo ahaato hadday caawinaad kale ahaato intaba diyaaralna walaal waa gartay marka sidee u dareenteen xasuuqan maanta dhacay kooxaha cadowgu ay geysteen
run ahaantii xasuuqan maanta ummadda soomaaliyeed ku dhacay aad iyo aad iyo aad ayaan uga xunnahay haddii aan nahay dhallinyarada khaasatan ku nool dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool
waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal ugu dambeyn sidee dadkan gurmadka hadda loo sameynayo ee deg dega ah ee dowladda ay ku dhawaaqday oo guddi loo sameeyey oo xiriiraad taleefono loo sameeyey sidee sidee dadka soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan aragtidaada
aniga waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dhan walbo ayay uga qayb qaadan karaan khaasatan dhallinyaradu waa inay dadka walaalahooda oo isbitaalada yaalla dhiigga ugu deeqaan xoogooda ay bixiyaan dhiigooda ay bixiyaan wax walbo ay awoodaan dadka walaalahooda maanta dhibaatada gaarta ay ku bixiyaan walaal waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dadka doonaya inay nala soo xidhiiraan waxa ay nagala soo xidhiiri karaan taleefon nambarada siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo laba iyo siddeetan iyo lix toban toban iyo lix barnaamijka gurmadka deg dega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaanu ku guda jirnaaye dhegeystahan kale ee qad ku jira ayaanu eegayna halow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaaga halkaad nagala soo xidhiirayso magaca waa maxamed beledweyne hiiraan
maxamed magacaago saddexan
maxamed iido isaaq maxamed bal ka waran waxaa muqdisho ka dhacay beledweynead ku sugan tahay haddii aad la socoto sidee u arkeen dadka beledweyne kula midka
niyo waxaanay horta marka hore dadkii hore waagii hore dadka horta hal iyo laba markuu ka dhinta aaday u murgi jireen ma garatay way welweli jireen waa gartay oo dhibaato ay gaarto misqarax dagaaladii oo kooxaha xitaa hogaamiye kooxeedyadii markuu madaafiicda isku garaacaan hal madfaca gurigaas ku dhacay markii la dhaha dadka aaday u argagixi jireen ma garatay waa gartay oo laba qof iyo saddex qof madfacaasi oo ku dhacdaa masiibo lahayd ma garatay waa gartay
haddeer dadkii maaragtay dareen ma lahan dadkii maaragtay waa maaragtay siday u dayacan yihiin oo maaragtay wallahi dad dalkiina waxaa leeyahay maamul uu leeyahay madax uu leeyahay marka waxaan dhihi lahaa markaa masi waa tan masiibo kasii rabaaniya marka waxaan dhihi lahaa maaragtay maaragtay dadka hal doonay wada saaran yihiin in maaragtay dadka maanta ama maaragtay in maaragtay gacanta la qabto waxaan maaragtay ilaahay aan ka cabsano maaragtay wanaaga waa waxaan qof walba doontaana dadka dhan maaragtay way nagu wada imaanay haddaanan maaragtay aanan annaga isqaban waa gartay marka gurmadka degdega ah hadda la sameynayo beledweyne aad ku sugan tahay gurmadaa soconaya dadka soomaaliyeed door intee leeg ayay qaadan karaan
wallaahi nin waxaa waaye waa nin walba filo waaye tan meelaysan ay dhicin male nin walba filo waaye waa aragtay oo maaragtay annagaba waxaan iska nahay qolof socota ma garatay waa garta marka abaabul ka warra idinka mis abaabulaysaan maadaama gurmud la sameynayo oo dad badan ay dhinteen dad badan ay dhaawacmeen dhiig u baahan yihiin gurmud ma soconayaa wax dhaqdhaqaaq oo beledweyne ka jiri jiraan wallaahi gobol gobolka maamul uu leeyahay urur ururo dhalinyaro uu leeyahay hay-ado maaragtay waxyaabo badanaa ka jira kolley arrintaasi way maqlayn hadda qayb ka mid idaacaddan way dhegeysanayaan waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maxamed oo ah dhegaysta nagala soo xidhiira beledweyne ayuu ahaa barnaamijka gurmadka ayaanu ku guda jirnaa iyo arinta weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho dhegaystahan ayaanu eegeyna halow wacalaykum salam walaal codkaa kor u qaad magacaaga halkaad nagala soo xidhiirayso walaal waxaan kaala soo xiriirayaa degmada dhuusmareeb ee gobolka galguduud magaceyguna waa xasan cabdulqaadir aadan mak waa gartay bal xasan sidee bal looga arkay weerarkan waxshnimada ah ee dadka rayidkaa lagu laayay
walaal aad iyo aad ayaan uga xunnahay weerarkan bahalnimada ah ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka dhacay waxaan leeyahay kuwii geystana allaha ka ajarsiiyo dhibka ay geysteen oo qiyaamaha ayaa xisaabtooda taallaa laakiin waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda in fursad dahabiya ay ka sameeyaan weerarkan dhacay kii qaraxii shaamow fursad ayay shacabku ay bixiyeen oo ah inay dowladooda garab taagan yihiin marka waxaan leeyahay mar walbaba tacsiideen iyo waa ka xunnahay iyo sidan bay tahay dalku kuma sii jiri karo dowladdu shacabkooda way garab taageen inay dhaqaaqaan oo nimankan wadanka iyo kaleynay ay ka dadaal ay ku bixiyaan annagana waxaan ballan qaadaynaa shacabkii haddii aan nahay inaan dowladdu aan ku garabsiino dagaalka ay la gelayso khawaarijtaas iyo dadkaas dhibaatada wadanka ku haya laakiin dowladdu waa inay ayada mas-uuliyadda ay qaadataa wadankan ay ku shaqaynayso ugu dhaaranayso waa taad og tahay madaxweynaha sidii loogu soo dabaaldegay loogu farxay laakiin dhibkaan soconaya xanuun ayuu nagu leeyahy wallahi maalin walba qaraxyadan dhacaya cuqdad iyo dhibaato ayay nagu sii reebaysaa marka waxaan codsanaynaa annagoo weliba og madaxweyne inuu qalbi fiican yahay uu dadkiisuu jecel yahay inuu tuutaha noo gashto oo noor dhaqaaqo ayaan ka codsanaynaa waayahay xasan aad iyo aad ayaa ad umahadsan tahay waxa waa xasan oo si toosa inooga dhegeysanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dhegeystaha kale ee ku xiga ayaan isaguna siinaya halow haa walaal codkaa kor u qaad magacaagii halkaad nagala soo xidhiidhayso wacalaykum salaam magacaaga iyo halkaad nagala soo xidhiidhayso magacaygu waa xaliime axmed cali waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan aad iyo aad uga xumahay ummadda dhibaataysan ee soomaaliyeed ee maalin walba qaraxa iyo dhibaatadu ay maalin walba la qarxinayo ilaahay uga baryayaa inta dhimatayna janatulfirdows ilaahay ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay u boogadhayo waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay walaalahooda dhiban caawiyaan
waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee ku jira ayaan siinaynaa halow halow barnaamijka waxaanu ku guda jirnaa gurmadka ee degdega ah ee weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo dad badan oo waxba aan galabsan ay argagixisadu ku xasuuqeen gurmad ayaa soconaya dadkaasi loo sameynaya qeybtii aragtida dadweynaha ayaanu ku guda jirnaa dhegeystaan ku jira halow halow hawlaal bal magacaagay halkaad nagala soo xidhiidhayso
cumar cabdulaahi xasan degmada daaniile cumar ka waran sidee u aragtay weerarkii waxshnimada ah ee maanta ka dhacay muqdisho ee dadka rayidka weliba meel aad kuugu dhow ka dhacay ee dad rayid ah waxba aan galabsan lagu xasuuqay iyo gurmad ka soconaya
inaa lilahi wa inaa raajicuun walaalkayow aada iyo aada aan ugu qiirsannahay walaalkayow dhibaatadan waan ugu soo nanaqatay dadka ku dhintay dadka u dhaawacmay ilaahay waxaan ka baryanaa wixii ku dhaawacmay inuu ilaahay u boodheeyo wixii ku dhintana ilaahay ow jinnada ka waraabiyo dadkan dadka soomaaliyeedna waxuu ahay waa iska xaaladooda waa la iska ogyahay insha allahu tacaala dowladda soomaaliyeed ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay hogaaminayaan waxaa ugu baaqaynaa in mar walba aana fiirin wax qaraxa iyo dadkan soomaaliyeed lalaanayo in la fiirin oo hal maalin waxuu ahay shacabka iyo dowladda meel laisku wada tago shir la qabto si aan iskaga celino oo aan xoog iska saarno dadkan oo dhibaatada maalin daayana hooyo soomaaliyeed aabbo soomaaliyeed iyo arday soomaaliyeed oo maalin daayana dilaayo inaan iska dhibinaa diyaar u nahay walaalkayow inaa lilah inay raajicuun waxay ku dhinta allah u naxariisto walaalkayow saddex nina saddex nina ayaa dhiig ma loo baahanya walaalkayow waayahay waxaad la xiriiri kartaa haddii aad doonayso inaad dhiig bixiso ama aad dhaqaalo bixiso taleefon nambarada gurmadka degdega ah taleefon nambaradan oo kale ah eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo afar eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo shan eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo lix eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddobo siddeetan iyo toddobo marka taleefanadaas ayaa ah taleefanada guddiga hadda shaqeynaya gurmadka deg dega oo aad kala xiriiri kartaa sidoo kale isbitaalada madiina isbitaalka digfer x digfer isbitaalada kale ayuu gurmadka ka soconaya oo aad gaari kartaa walaal aad iyo aad ayaanan kaaga mahad celinaynaa dareenkaaga iyo damqashadaada soomaaliyeed iyo dadka kale ee kula jooga ee iyana doonaya inay u gurmadaan dadka walaalahooda ah ee qaraxa ku waxyeeloobay waxaan siinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaagii halkaad nagala soo xidhiirayso magacay waa faaduma ismaan bootaan degmada hodan faaduma bal ka waran sidee u aragtay wixii maanta muqdisho ka dhacay wixii maanta muqdisho ka dhacay aada iyo aada iyo aada uga xumaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadkan shacabkan soomaaliyeed walaalo macnana waa loo tashtay ari camala maanol saas loo daadina arigaa wax macnaha la yaqaan wax lagu qalo xalaala dadkan waxaa waaye waa loo tashay dadkan waxaan dhihi lahay befri waa in la kaco oo dadku banaan baxaan oo dadka shucuur dowladda iyo ciidamada iyo shacabka iyo ardayda iyo dadka dhan dhammaan waxaan dhihi lahay hadday maqlayaan inay beri insha allah waa garta gurmadka ka waran gurmadka dad badanaa ku dhammaaday oo rayid ah oo waxba aan galabsan arday ku jirto gurmadka sidee dadka dhaawaca ay haddaba nool sidee looga gabdhaha soomaaliyeed oo aad ka mid tahay iyo dadka soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan karaan walaalo macaan waxaa loo qayb qaadan karaa si daacada in dadka loogula shaqeeyo oo qof walba wuxuu haysto ilaahay subxaana watacaala la ogyahay oo jeebabkiisa baaro oo dadka macnaha si daacada dadka masaakiinta oo dadka oo garbarartada ahaay waxba aan haysan oo qoyskooda bariiskii usoo raadiyey oo maanta isbitaalka jiifa inay biilkii bisha waa dhammaata biilka in loo kala qayb ana intaas soo jeedan laha walaalo macaan insha allah waan ku taageera aad iyo aada umahadsan tahay aad iyo aada umahadsan tahay ku mahad celinayna waxaan siinayaa dhegeystaha kale ee ku jira qadka halow halow halow
salaamu calaykum wacalaykum salam walaal codkaa kor u qaad magacaagii halkaad nagala soo xidhiirayso
farxee faarax cali degmada farxiya waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka gurmadka deg dega ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay muqdisho bal ugu horreyn aragtidaada iyo gurmadka sida dadka muqdisho ku nool oo musiibadan ay ku dhacday iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed sida ay uga qayb qaadan karaan
wallaahi gurmadka si wanaagsan baa looga qayb qaadan karaa qof walba soomaaliyana waxaan ku boorinaa inay gurmadka ka qayb qaataan loo gurmado dadka waxay kuwii dhinta wayba dhinteen laakiin kuwa dhaawacyada isbitaalada yaalla in loo gurmado oo si fiican dadka loo gurmado dadka soomaaliyed inay gacmaha isqabsadaan dhibaatadan dhibaato soo noqnoqotay wey dhibaato dhammaanaysa ma ahan mid dhammaadla ma ahan ilahi waxaan ka barinaa ilahi inuu naga dhameeyo dadka shacabka oo muqdisho jooga iyo dowladda waxaan u sheegaa inay gacmaha isqabsadaan oo dowladda iyo shacabku gacmaha isqabsadaan dadkan arxanlaawayaasha ee ummadda baabiinahayna meel looga soo wada jeesto waxaa weeye soomaali hal cadow bay leedahay halka cadowaan leenahana waa nimanka argagixisada oo dadka gumaadahay kii sooba waa nabeen kii hargeysaamaha waa nabeen kii shaama waa nabeen kan midba midka kale ka xanuun badan yahay waxa lagu gumaadahayana waa ubasha soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed aabayaasha soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dadkan awaantiga ah oo din ay ku shaqaynayaan ba aan la arag meelaha uga soo wada jeesteen hana iska qabteenoo dhinacan iska mariyeen ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga qabto ilaahay baa naga qaban kara ilaahay awoodiisa ha nooga qabto waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay qofka kale ku jira ayaan siinayaa dhegeystaha halow magacaaga iyo halkaad nagala soo xidhiidhayso halow Co- codkaaga kor u qaad walaal Eh, dhegeystahaasi eh, qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystahan eh, waxaan siinayaa eh, qadka ku jira halow
walaal asalaamkum
magacaaga iyo halkaad nagala soo xidhiidhayso
walaal waxaan iga soo xiriiraa degmada yaafi
waa garta magacaaga
cali cabdullaahi maxamuud caliyo bal een, waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii eh, gurmadka degdega ah eh, bal eh, gurmadkaas sidaad uga qayb qaadan karto adigii dadka kula midka ah iyo wixii dhacay maanta eh, dadka soomaaliyeed lagu xasuuqay aragtidaada
walaal aad aan ugu xumahay kun iyo kow jeer walaal waxaa uga qayb gaa- aa uga qayb qaadan karaa dhiiggeena dhalinyaro soomaaliyeed aan nahay marka intaasaan ku caawin karnaa waa gartay aad iyo aad aa umahadsan tahay eh, walaal eh, haddii aad doonayso iyo dadka sida tooska noo dhegeysanaya doonaya in ay gurmadka ka qayb galaan waxa ay la xiriiri karaan teleefon nambaradii aanu sheegnay oo hadda aan dib ugu celinayo dhegeystayaasha oo ah teleefon hormuud ah oo nambar kala duwan ah eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo afar eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo shan eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo lix eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo toddoba eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo siddeed shantaa nambar oo nambar hormuud ah ayaa hadda guddiga eh, gurmadka degdega ah eh, ay ku howlgalayaan marka dhegeystayaasha sida tooska ah ee ee doonaya eh, inay uga qayb qaataan gurmadka ama dadka eh, tabaya dadkooda ah, taleefanadaas ayay kala xiriiri karaan eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo afar ama eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo shan ama eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo lix ama eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo toddoba ama eber lix hal afar labaatan iyo sagaal labaatan iyo toddoba siddeetan iyo toddoba Een, guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegeynay ee, gurmadka degdega ah ayaanu ee, intaa kusoo gabagabaynaynaa